ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga rabo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada maanta talaadaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqolkontonisiedaad oo xiriir ah qoraa amerikaana iyo xaaskiisa oo ku ta'ahuray sumuudka muslimiinta khaza oo qaatay diinta islaamka macluul daran oo ka jirta gobolka tigrey ee dalka etoobiya iyo warbixinno taxane ah oon ugu magac darnay jenaraaladii jihaadka ooan ku soo gudbinayno siirada qaar ka mid ah saxaabadii hormuudka ka ahaa saraayaadkii nebiga sala allahu calayhi wasalem qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
غيبي وفي حسي عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqolkontonisideedaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira qodobkan waxaa inala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay waxaa maalinkii boqol konton iyo sideedaad oo xidhiidha soconaya dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee jiida khaza iyadoo ay bisha barakeysan ee ramadaan qaabilayaan reer khaza xilli uu ku soconayo duqeymaha aan xaddiga lahayn iyo macluusha ka jirta khaza oo sii xoogiysanaysa marba marka ka dambeysa dhanka kale dagaallo xoogan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan khaza waxaana ay u dhexeeyeen dagaalyahanada muqaawamada iyo ciidamada yuhuudda aanu ku horeyna salmaanow duqeymaha iyo majaasirta ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaano dhowr oo ay ka mid yihiin deydilbalax xaafadda arnimaal magaalada khanyonis magaalada rafax iyo deegaano iyo magaalooyin kaleo ku yaalo bartamaha waqooyiga iyo koonfurta marinka khaza waxaana duqeymahaas iyo majaasirtaasi ku shiiday dad badan oo ka mid ah muslimiinta reer khaza bariga magaalada khaza gaar ahaan xaafadda aziituun ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan duqeyntan ayaan lala bartilmaameysaday guri ay deganaayeen qoys shacab ah waxaana ku shiiday duqeyntani toddobiyo toban ruux oo ka mid ah qoyskii deganaa guriga halkii ay dhaawacmeen kuwo kaleo intaa ka badan sidoo kale waxay yuhuuddu duqeeyeen guri ku yaala bariga magaalada rafax ee koonfurta jida khaza waxaana ku shiiday inta la xaqiijiyey ilaa iyo saddex ruux waxaana ku dhaawacmay kuwo kaloo badan xaafadda asabar ee koonfurta magaalada khaza iyana duqeyn midaan la mid a ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaana ku shiiday qaar badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa xaafadda halkii ay dhaawacmeen kuwo kale kanaalka laksa alfadaa'iya ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan yuhuudda oo saarnaa diyaarad helikobter ah islamarkaana maraya hawada sare ee deegaanada dhaca koonfur galbeed magaalada khaza ay rasaas kusoo furin dadkii deganaa manaadiqda ay dulmarayeen wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen toddoba xasuuq oo xushnimo badan waxaana ku shiiday sida ay wasaaraddu sheegayso in ka badan lixdan iyo toddoba ruux oo u badan haween iyo carruur halkii ay dhaawacmeen boqol iyo lix kale mandiqada tal iyo muqayimka jabaali ee waqooyiga marinka khaza waxaa ku shiiday dadyow fara badan oo barakacyaal ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale iyadoo sidoo kale ay diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda duqeeyeen mandiqada tal ee isla waqooyiga marinka khaza goob ay soo buuxdhaafiyeen dadyo fara badan oo doonaya gargaar bani aadamnimo oo ay qiibinaysa mid ka mid ah hay-adaha qayliga ee ka howlgala jiida khaza waxaa halkaasi ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan waxaana ku shiiday ilaa iyo toddoba ruux halkii ay dhaawacmeen kuwo kale mandiqad dacda galbeedka magaalada rafax ee koonfurta jiida khaza waxa ay ciidamada yuhuuddu ka fuliyeen duqeyn xagga cirka ah waxaana ku shiiday dhowr qofood halkii ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan sida ay soo warinayaan wariyaashu ku sugan magaalada rafax sidoo kale waxay wasaaraddu sheegaysaa in ciidamada yuhuudda ay kooxaha ka shaqeeya gargaarka deg dega iyo difaaca magaalooyinkay u diideen in ay gaaraan meelaha ay ka dhaceen duqeymaha si ay ugu gurmadaan dadka dhaawacyada qaba waxayna wasaaradda soo gudbinaysaa tirakoobkii ugu dambeeyey shuhaadada iyo dhaawacyada muslimiinta reer khaza iyadoo sheegtay in tirada shuhaadada muslimiinta ay marayso in ka badan soddon kun boqol labaatan iyo laba ruux halkii ay dhaawacmeen in ka badan toddobaatan iyo laba kun toddoba boqol iyo lixdan kale dhinaca kale waxaa sii kordhaya caruurta yaryar ee u shahiidaya nafaqo xumada ka jirta marinka khaza waxaana la soo warinayaa in saacadii lasoo dhaafay ay dhinteen saddex caruur kadib cunto la-aan soo wajahday iyo nafaqo xumo haysata daraaddeed waxayna tirada guud ee caruurta u dhimatay nafaqo xumada iyo fuuqbaxa ay maraysaa labaatan iyo sideed caruur oo falastiiniyiin ah dhanka kale waxaa sii kordhaya khasaaraha yuhuudda ee ku gaaraya dagaalka jirsaday bishii lixaad oo xidhiir ah waxaana uu taliska milatariga qiranayaa in dagaalo dhowra oo ka dhacay koonfurta iyo bariga magaalada khaza looga dilay askar iyo saraakiil ka tirsan yuhuudda waxaana saacadii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo badan oo ka mid ah khanyonis iyo xaafadda azituun ee magaalada khaza iska horimaadyo toosa oo khasaare baaxadle lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda waxaa looga dilay askar iyo saraakiil iyadoo looga guway gawaari badan
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli ummadda muslimka ah meel welibo ay joogaan waxaynu leynahay ramadaan mubaarag aan u gudagelna wararkii ugu dambeeyey ee caalamka gobolka tigre in ka badan labaatan kun oo arday ayaa goobaha waxbarashadu u xaadiri waayey gaajo awgeed tan iyo markii uu bilowday hardanka ka socda gobolka tigre ee dalka itoobiya sanadkii labada kun labaatan iyo kowdii shacabka mandiqadaas waa kuwo ay la soo daristay xaalad nololeed oo aada u liidata sida cunayari daawo la-aan iyo inay aada ugu adkaatay helidda biyo nadiif ah qaar ka mid ah majaladaha kasoo baxa gobolka ayaa tibaaxaya in in ka badan labaatan kun oo arday ah ay isaga tageen goobaha waxbarashada sababtuna waa in ay awoodi waayeen socodka gaajada haysata aawadeed hobseedka burkiina oo soo xiganaya xafiiska waxbarashada ee mandiqada ayaa sheegay in kontan iyo sideed degmo oo ka mid ah gobolka laga soo diiwaangeliyey iyagoona mas-uuliyiinta xafiiska intaasi ku daray in tirakoobkan uu yahay keliya bishii ina dhaftay ee febraayo ee labada kun labaatan iyo afarta taas oo ka dhigan hadda in ay sii ziyaaday cadada ardadaasi seegtay waxbarashada majaacada awgeed riday waa ku-xigeenka madaxa xafiiska waxbarashada ee gobolka in haddii aan la helin gurmad cuno ah maalmaha soo aadan ay macquul tahay li-ashada dadyow fara badan albaabadana ay isugu dhufan doonaan dhammaan goobaha waxbarasho ee mandiqada waxay tani imaanaysaa xili weli uu taagan yahay khilaafkii salka ku hayay sidii dadkan loo gaarsiin lahaa gurmad cuno iyo mid caafimaad intaba halka xukuumadda adis ababa ay weli isku dayayso inay caalamka ka gado in gobolka tigray aysan ka jirin wax macluul ah inkastoo colaad hubaysan aysan ka jirin ismaamulka tigreyga haddana waa mid ka go-doonsan dhanka eriteriya iyo maxaarada heshiiskii lagu soo gebagabeeyey dagaalkii sukeeye ee ka dhacay dalka koonfur afrika ayaana weli si dhammaystiran loo dhaqangelin geesta kale qoraa ameerikaan ah iyo xaaskiisa ayaa islaamay waddamada reer galbeedka waxaa kusoo badanaya dadka soo galee diinta islaamka arrinkaas oo khilaafsan dagaalka ba-an ee dowladaha reer galbeedka kula jiraan dadka muslimiinta ah wararka ka imaanaya dalka mareykanka ayaa sheegaya in uu islaamay qoys caan ka ah waddankaasi shuwan kingi oo ah qoraa ameerikaan caan ah horeyna usoo noqday baadari isaga iyo xaaskiisa ayaa xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay inay islaameen shuwan kingi wuxuu caan ku ahaa kasoo horjeedista imbiriyaaliyadda iyo mashaariicda addoonsiga bani aadamka ee reer galbeedku caalamka ka wadaan iyo sahyuuniyadda caalamiga ah ee arxan ka daran muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay shuwan kingi iyo xaaskiisa oo towxiidka ku dhawaaqaya iyagoo ku sugan margis islaami ah oo ku yaala gudaha dalka maraykanka ugu dambeenna afhayeenka militariga maleeshiyaadka xuutiyiinta ninka lagu magacaabo yaxya sariic ayaa shaaca ka qaaday in kooxdiisu ay mar kale fulisay weerar ka dhan ah maraakiibta uu leeyahay maraykanka waxa uu sheegay afhayeenka maleeshiyaadkan xiriirka la leh xukuumadda shiicada ah ee iiraan in weerar ay ku beegsadeen markabka binokiyo ay leedahay dowladda maraykanka kaas oo mariyay xeebaha baddacas kanaalka almasiir ah ee taabacsan xukuumadda xuutiyiinta ayaa sheegay in taxaalufka militari ee maraykanka iyo ingiriiska ee maraakiibta ku ilaalinaya xeebaha baddacas ay ugu yaraan toddoba iyo toban weerar oo xagga cirka ah ay ku qaadeen magaalada alxubayda iyo deegaano kale oo dhaca xeebaha galbeedka ee dalka yemen in ugu yaraan koo iyo toban ruux ay ku dhinteen afar iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay fuliyeen dowladda maraykanka iyo ingiriiska kuwaas oo lala beegsaday magaalooyin xeebeed iyo deegaano dhaca galbeedka yemen isniintii shalay ahayd isbahaysiga maraykanka oo hogaamiyo ayaa u muuqda mid uu taagla weerarada ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ka geysanayaan xeebaha baddacas kuwaas oo beegsanaya maraakiibta caalamiga ah sidoo kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay in ay wadi doonaan weerarada ka dhanka ah maraakiibta laga leeyahay maraykanka iyo ingiriiska kuwaas oo kawada siman la dagaalanka maleeshiyaadka kooxdan
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale aan marnaba dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shabaha mooye waxa ay ahaayeen halyeeye garab istaagay suubanaha sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaab waxanuuniye iyo seef u gargaarta tobannaan ka mida saxaabadaasi waxa ay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam noolaa ayuuna mas-uuliyaad ku aaminay taasoo muujinaysa mansilada sarraysa iyo makaanada muuqata ay kaga soocmeen asaagooda haddaba iyadoo qayb ka ah dadaalada ka warbaahin islaami ahaan aan ku doonayno waarinta siyarka halyeeyada islaamka si jiilka maanta jooga iyo kan imaan doona ay iftiin iyo ilees ugu noqoto waxaan isku howlnay diyaarinta taxane aan ugu magac darnay jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaasoo aan kaga sheekaynayna siirada tobannaan ka mida jiilkii saxaabada oo ka mid ahaa hogaankii ciidamada iyo maamulka ee nebiga sala allahu calayhi wasalam xalqada koowaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa saxaabi jaliil ah oo ahaa adeerka nebiga sala allahu calayhi wasalam laguna naanaysi jiray libaaxii allah iyo rasuulkiisa iyo sidoo kale sayidkii shuhadada waxaana halkan kasoo jeedinaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي نتحدث عن قامة وعن إمام وعن سيد وعن أسد وعن نور من أنوار هذه الأمة رجل لا كالرجال ولو أني قصصت سيرته قائما واقفا لكان من حقه لأن عظماء هذه الأمة الذين سطروا مجدها بدمائهم وسقوا شجرة لا إله إلا الله بدموعهم وعرقهم ودمائهم إذا تحدثنا عنهم فنحن نؤدي بعض حقهم لترتفع مستوى العزة في قلوبنا والقوة في قلوبنا أيضا حتى نعلم أننا من أمة اصطفاها الله وما قام أيها الأحباب ما قام ساق هذا الدين وما تفيأنا ظلال شجرة التوحيد إلا على قمم لا زلنا احبابي نتذكر اخبارهم لنزداد ايمانا اصطفاهم الله اصطفاء واذا تكلمنا عن اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فهم النجوم
ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد والله مولى المؤمنين حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي aabihii suwaa cabdilmuطalib oo ah ugaaskii qureysheed intii uu noolaa hooyadiina waxaa lagu magacaabaa haala bintu uhayb bin cabdimanaaf bin zuhra oo ah ina adeertii aamina bintu wahab oo ahayd hooyada rasuulka sala allahu calayhi wasalam aabbaha dhalay xamsa ee cabdilmuطalib wuxuu madax ka ahaa martisoorka iyo waraabinta xujayda kadib geeridii adeerkiisii almuطalib tolkiisana aad bay u jeclaayeen howlihii uu qabtay ee baaqiga noqdayna waxaa ka mid ah qodistii uu dib u qoday ceelka zamzam sidoo kale xamsa waa adeerka nebiga sala allahu calayhi wasallam waana walaalkiisa xagga nuugmada oo waxaa wada nuujisay huwayba oo ahayd addoontii abuulahab nebigana waxa uu xamsa ka weynaa laba sano marka laga hadlo carruurta uu dhalay xamsa bin cabdilmutalib waa cumaara oo ay dhashay khawla bintu qays iyo yaclaa iyo caamir oo ay u dhashay haweenay ansaariyad ah iyo gabadha lagu magacaabo umayma oo ay u dhashay salmaa bintu cumays oo la dhalatay asmaa bintu cumays radiallaahu canha oo uu qabay jacfar bin abiaalib radiallaahu canh xamsa wuxuu ka qayb galay xilligii jaahiliyadda dagaalkii alfujaar oo dhacay labaatan sano kadib caamulfiil oo ahayd sannadkii abraha uu ku soo duulay kacbada maalmihii carbeedna ma jirin wax ka caansan dagaalkaas oo qabaa'ilkii kinaana iyo qays ayaa maxaarin badan oo ilaalsanaan jiray ku tuntay dagaalkan ayaa ka dhacay suuqa cukaad waxaana reer bani haashim ka socday azuweyr bin cabdilmutalib rasuulka sala allahu calayhi wasalem abu taalib xamsa bin cabdilmutalib iyo alcabaas bin cabdilmutalib dagaalkii alfujaar wuxuu xamsa bin cabdilmutalib oga dhignaa dagaalkii ugu horreeyey oo uu ka qayb galo mahaaraadkiisa caskariyadda ee fardafuulnimada iyo warmaku dagaalankana uu ugu beddelo mid camali ah waxaana maalinkaasi bannaanka u soo baxay kartidiisa ciidannimo marka laga hadlaayo waxyaabaha uu aadka u jeclaa xamsa wakhtiyadiisana uu ku qaadan jiray waxay ahayd toogta iyo ugaarsiga tanina waxay muujinaysaa sida uu maahir oogu ahaa warmaganidda uuna hadafka u asiibi jiray wuxuu kaalin weyn oo udubdhaxaad ah ku lahaa guurka uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam guursaday khadiija bintu khuwaylid radiallaahu canha oo markii ay khadiijo iyo rasuulka sala allahu calayhi wasallam heshiiyeen wuxuu xamsa raacay nebiga isagoo khadiijo ka doonay ehelkeeda marka ay soo degtay aayadda uu allah nebigiisa sala allahu calayhi wasallam ku amray in uu u digo qaraabadiisa wuxuu rasuulka kulmiyey reer bani mutalib oo tiradoodu ahayd ku dhowaad afartan qof waxaana raggaasi ku jiray abuulahab alcabbaas xamsa iyo rag kale markii ay quraysh bilowday dhibaateynta rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaa raggii arrinkaasi horboodayay ka mid ahaa abuulahab oo ah adeerka rasuulka kaasoo saxarada iyo wax waliba oo qurun ah ku tuuri jiray albaabka guriga rasuulka sala allahu calayhi wasallam xamsa bin cabdilmutalib oo aanan weli qaadan diinta islaamka ayaa difaaci jiray rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaana maalin maalmaha ka mid ah abuulahab madaxa uga tuuray wasakhdii uu soo tubi jiray afaafka guriga rasuulka sala allahu calayhi wasallam maalin maalmaha ka mid ah abujahal oo fadhiya buurta assafa ayaa aflagaado u miisay rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaana aflagaadadaasi maqlaysay gabar addoon ah oo uu leeyahay cabdulaahi binu judcaan markii uu ugaarsiga ka soo laabtay xamsa uu u tawaafay kacbada ayay gabadhani waxay ku tidhi xamsa abaa cumaarow ma aragtay waxa uu abalxakam u geystay wiilka aad adeerka u tahay ee muxamed wuu aflagaadeeyey wuuna dhibay muxamedna isagoo aanan u jawaabin ayuu iska dhaqaaqay xamsa oo arrinkaasi aad oga carooday ayaa go'aansaday inuu gacan u qaado abujahal marka ugu horraysa ee uu arko ugu dambayntii wuxuu la kulmay abujahal oo golo fadhiya markaas buu qooskii uu watay madaxa kaga daqray wuxuuna ku yidhi ma waxaad aflagaadeynaysaa muxamed anigoo diintiisa haysta waxaan leeyahay waxa uu isagu leeyahay ee iga celi haddii aad awood leedahay اخسأ خبيث القول ما أشقاك إياك شتم رسولنا إياك يا أقبح الأشياء كف عن الخنا ويداك تبت يا جهول يداك
islaamnimada xamsa bin cabdilmutalib kadib waxay quraysh yaraysay dhibaatayntii ay u geysan jirtay nebiga sala allahu calayhi wasallam xamse iyo cumar ayaana islaamnimadooda waxay muslimiinta oga dhignayd difaac adag maadaama ay si toos ah u difaacayeen nebiga sala allahu calayhi wasallam markii ay quraysh go'aan ku qaadatay inay go'doomiso reer banu haashim waxa uu xamse bin cabdilmutalib ka mid ahaa dadkii degay toga abiitaalib halkaas oo reer banu haashim gaalkooda iyo muslimkoodaba isku aruursadeen hijradii madiine markii ay bilaabatay wuxuu xamse bin cabdilmutalib ka mid ahaa saxaabadii ugu horreeyey ee ka soo baxa makka waxaana ay isa soo raaceen saxaabiga zayd binu xaarisa iyagoo ku soo degay kulhuum binu hadm ama sacad binu khaythama ama ascad binu zuraara sida ruwaayado kala duwan tilmaamayaan rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa markii uu yimid madiina waxa uu tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday ka mid ahaa inuu walaaleeyo saxaabada dhexdooda labalabana iskugu xidho xamsana waxaa lala walaaleeyey zeyd binu xaarisa isaga ayuuna maalinkii uxud u dardaarmay haddii uu shahiido
غرباء غرباء غرباء
ثم أيضا في هذا من المقاصد أن المدينة كان فيها الناس على جهتين جهة من الوثنيين وجهة من الكتابيين فالوثنيون بما يتعلق بالأنصار الذين أسلموا أسلموا بعد وثنيتهم وذلك الأوس والخزرج وهناك الكتاب وهم اليهود ولم يكن في المدينة نصارى ولما جاء المهاجرون فجاءت تركيبة ثالثة إلى أهل المدينة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزج هؤلاء مع من آمن فيلتقوا بهم ويتراحمون وكذلك يرى بعضهم بعضا بدلا من أن ينعزلوا في اجتماع منفرد ينعزل كل كل واحد منهم على اجتماع منفرد لا يدري صاحبه ماذا يريد فيقع في ذلك من حزازة النفس وكذلك أيضا من الاضطراب ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بين المهاجرين والأنصار وألف بينهم فكان طعامهم واحد ومسكنهم واحد وربما كان وربما كان مبيتهم مبيتهم واحد ومنهم من من الأنصار من يؤوي الاثنين والثلاثة من المهاجرين
غرباء غرباء غرباء غرباء
liwaagii ugu horreeyey ee rasuulka sala allahu calayhi wasalama guntay markii uu yimid magaalada almadiina waxaa loo guntay xamse bin cabdilmutalib oo hoggaamiyey saryo muhaajiriin ah oo ka kooban soddon mujaahiid waxaana ay ka baxday madiina bishii ramadaan sannadkii koowaad ee hijiriyada sariyadan wuxuu hadafkeedu ahaa inay dhexda u gasho kolonyo ganacsi ah oo uu abujahal hoggaaminayey taasoo ka timid shaam kuna sii jeeday makka waxaana labada dhinac ay isku arkeen dhanka badda inkastoo aannu dagaal dhex marin laakiin wuxuu iskudaygani qalqalgeliyey qureish waana barbilowga dagaalkii dhaqaalaha ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku qaaday quraysh saamayn wanaagsanna markii dambe keenay sannadkii labaad ee hijiriyada waxaa madiine ka dhaqaaqay ciidamo uu hoggaaminayo rasuulka sala allahu calayhi wasallam kuwaasoo ceelka beder kula kulmay gaaladii qureysheed xamse bin cabdulmutalib wuxuu ka mid ahaa hormuudkii saxaabada ahaa ee dagaalkaasi ka qayb galay wuxuu gacantiisa ku dilay gaal lagu magacaabo al aswad bin cabdilasad almakhsuumi kadib waxaa mubaarase u soo baxay cutba binu rabiica walaalkiisa shayba iyo wiilkiisa alweliid bin cutba wuxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasallam u saaray xamse bin cabdilmutalib cubayda binu xaarif iyo cali bin abi taalib xamse oo uu u soo baxay sheyba ayaa markiiba dilay calina wuxuu dilay alweliid oo ku soo aaday halka cubayda oo u soo baxay cutba ay labadoodaba dhaawacyo isgaarsiiyeen markii dambena xamse iyo cali ayaa dhammaystiray gaalka lagu magacaabo cutba halka ay soo qaadeen dhaawaca cubayda kaalinta xamse bin cabdilmutalib ee dagaalkii beder waxay ahayd mid aad u muuqato oo mug weyn wuxuuna xamse gacantiisa ku dilay madaxyaweyntii quraysh ugu madax adkayd taasina waxay saameyn ku yeelatay macnawiyaadkii quraysh taasoo keentay inay dagaalkaasi ku jabaan qhaswadii bani qaynuqaac oo uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama la galay yahuuddii jibisay ballankii ay muslimiinta kula jireen meelna kaga dhacay sharafka gabar muslimad ah saxaabi kalena dilay wuxuu xamse bin cabdilmutalib ahaa ka qaybgalayaashii khaswadaas isagoo siday raayada muslimiinta raayadana waxaa sideedaba loo dhiibaa ragga ninka ugu geesisan si aanay dhulka ugu dhicin dagaalkii uxud ee ahaa imtixaan adag oo soo maray geeshkii islaamka ee uu hoggaaminayey rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu xamse bin cabdilmutalib dhigay wacdaro adag maalinkaasina wuxuu gacantiisa ku dilay soddon iyo kow gaal waxshi oo dagaalkaasi ka mid ahaa gaalada ayaa xorayntiisa waxaa lagu xidhay dilka xamse bin cabdilmutalib sidaasi darteed intii uu dagaalka uxud socday oo dhan wuxuu fursad ku raadinayey xamse bin cabdilmutalib si uu u dilo xorriyaddiisana uu u helo hadafkii uu lahaana wuu ku guulaystay maalin sabti ah bishii shawaal sannadkii labaad ee hijiriyada ayuu shahiiday xamse bin cabdilmutalib oo ay gaaladu suurad xumeeyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalama aad ayuu oga murugooday nebiga sala allahu calayhi wasalama muu arkin muuqaal oga naxdin badan suurad beddelka lagu sameeyey xamse bin cabdilmutalib wuxuuna yidhi adeerow alle ha kuu naxariisto waxaad ahayd khayr badane qaraawi xidhiidhin badan haddii uu alle iga guuleeyo qoomkan waxaan suurad beddeli doonaa toddobaatan iyaga ka mid ah markii ay soo degtay aayaddan ka mid ah suuratu annaxl ee ah
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون
wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama qaatay cafiska iyo sabarka isagoo nahiyey tamhiilinta xamse bin cabdilmutalib iyo wiilkii uu abtiga u ahaa ee cabdulaahi binu jaxsh ayaana waxaa la iskula duugay uxuud
بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل على اسد الاله غداه قالوا احمزه ذاكم الرجل القتيل اصيب المسلمون به جميعا هناك وقد اصيب به الرسول ابا يعلى لك الاركان هدت sidaasi ayuu xamse bin cabdilmutalib naftiisa ugu huray caqiidadiisa darteed lamana mid ahayn dad badan oo caqiidadooda u huray naftooda wuxuuna sidaasi ku muteystay in lagu naaneyso libaaxii alle iyo rasuulkiisa iyo sayidka shuhadada shucaradii muslimiinta ee xilligaasi noolaa ayaana khasaa'id badan oo dhaadheer oo lagu baroordiiqayo halyeygan shahiidka ah ee ahaa adeerkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama tiriyey waxaana raggaasi ka mid ah kacab binu maalig iyo xasaan binu thaabit radia allaahu canhumaa وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا وقائعنا بها يشفى الغليل نسيتم نسيتم ضربنا بقليب بدر غداة أتاكم الموت العجيل غداة ثوى أبو جهل صريعا عليه الطير حائمة تجول
وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد سلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد سلة الإيمان والتقوى أتى خير الورى وأشجع من وطئ الثرى ووقف عليه الصلاة والسلام على حمزة ونظر إليه وبكاه بكاء أوجع القلب تألم قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام ورضي عن حمزة ونظر إليه ورأى في وجهه أن جدع أنفه وبقر بطنه ثم وقف الحبيب عليه والعين دامعة قال رحمك الله يا عماه رحمك الله يا عماه فقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات ولولا حزن من بعدك لسرني ان ادعك حتى تحشر من افواه شتى رضي الله عنه وارضاه صفحات من نور سطرها سيد شهداء هذه الامه ورحل رضي الله عنه يقول كعب بن مالك بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل على اسد الاله غداه قالوا لحمزه ذاكم الرجل القتيل اصيب المسلمون به جميعا هناك وقد اصيب به الرسول
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى